wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan ayaa olole lagu yareynayo shilalka baabuurta ka bilowday kaantaroolada magaalada boorama shaqaalaha wasaaradda oo kaashanaysa ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka awdal ayaa fuliyo howlgallo lagu hubinayo liisimada darwalinta buugaagta baabuurta iyo sidoo kale warqadda caddaynta badqabka gaadiidka si loo yareeyo shiralka baabuurta oo soo badanaya haddaba iskuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka boorama kulmiye maxamed ciise cismaan iyo howlwadeennada ee wasaaradda oo ku guda jira howlahooda shaqo ayaa warbaahinta uga warbixiyey isla howlahooda shaqo halka waxaan maanta ku nimidnay kantaroolka magaalada kormeer baan ku nimidnay maanta wixii ka dambeeya waxaan joogtaynaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gaadhi aanan b b g soo marin kantaroolka kama gudbayo b b g-gu waa sharci gaadhi walba waa inuu b b g-ga maraa maanta waxaan kormeerka ugu nimidnay waxaa jooga shaqaale ka shaqaysa kantaroolka b b g-ga la shaqeeya annagu shaqadaa maanta agaasimu noola joogo waxaan ugu nimidnay kormeer kormeerkaas wuxuu soconaya weligiiya marka annagu waxaan joogtaynaynaa gaadhi aanan b b g soo marin kantaroolka ka gudbi maayo waxaan jeegaraynayn oo kale liisanka buugga gaadhiga iyo waxaan wacdigelin ka wadnaa in gaadhi kastiba bisha kowdeeda la bilaabi doono komishanka ayaba dadqabkooga in la hubiyo dhammaantood waxaa maanta oo bisha ay tahay iyo bisha juun aanu ka bilownay ololo aanu ugu kuurgalayno darawallada waxaanu olole iyo shaqo aanu maanta ka bilownay gobolka awdal taasoonu ugu kuurgalayno darawallada aanu ku hubinayno inay wataan sharciga ugu dhammaystiran yahay inay liisankii wataan sidoo kale gawaadhida ay wataan b b g-guu leeyahay